waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in hoosudhac uu ku yimid fatahaadii ay samaynayeen webiyada jubba iyo shabeelle hase yeeshee haddii ay dalka ka da-aan roobab kale ay weli taagan tahay khatarta ah in ay dhacaan fatahaado kale warka ka soo baxay dowladda ayaa mahadcelin loogu jeediyey dadka soomaaliyeed ee ku nool gudaha iyo dibadda dalka iyo sidoo kale dalalka caalamka ah ee ka qayb qaatay gurmadka loo fidinayay qoysaska soomaaliyeed ee qaybo ka mid ah dalkaay ku saameeyeen fatahaad iyo daadadkii ka dhashay roobabkii da-ay gurmadka loo fidinayay dadka ay saameeyeen fatahaadaasi ayaa lagu sheegay inuu si habsami leh u socdo hase yeeshee iminka lagu guda jiro fulinta laba weji oo ugu horaysa qorshe ka kooban afartii weji oo ay sheegtay dowladdu inay ugu talagashay in lagu samato bixiyo dadka ay saamaynta fatahaadaasi ku yeelatay sidoo kale warka ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay inuu hadda bilaabanayo qorshe dib loogu celinayo dadkii ka barakacayay guryahoodii sidoo kalena lagu dayactirayo dibna loogu howlgelinayo goobihii adeega bulshada sida dugsiyada iyo goobihii caafimaad war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in labada weji ee ugu dambaysa qorshaha dowladda uga degan fatahaada webiyada dhowaan la gelayo fulintoodii waxaanay dowladda shacabka soomaaliyeed dalalka caawiya soomaaliya ka dalbatay inay sii wadaan kaalmadoodii ku aadan gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay roobabka iyo fatahaadu ay waxyeeleeyeen iyadoo ay dowladda soo saartay war-saxaafadeedkaasi ayaa dhanka kale waxaa weli socda gurmadka loo fidinayo dadka uu saamaynta ku yeeshay fatahaada webiyada jubba iyo shabeelle goobaha uu gaaray fatahaada webiga shabeelle waxaa ka mid ah deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada mahadaay halkaasoo uu baraka xoogan ka geystay islamarkaana uu baabi'iyey guryo iyo dalagyadii beeraha halkaasi ku yiilay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka jawaabaysa qayladhaan maalmihii ugu dambaysay ka imaanaysay bulshada ka barakacay degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa diyaarad siday gargaar loogu talagalay degmadaasi mahadaay iyadu ku dejisay garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana diyaaradda oo siday shixnad gargaar oo ka kooban teendhooyin marakaneecooyin bustayaal iyo qalab kale maamul goboleedka hirshabeelle u diray guddiga gurmadka fatahaada ee dowladda federaalk ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda soomaaliya cabdirashiid maxamed ayaa sheegay in diyaaraddu ay iminka sido gargaar ka kooban ilaa iyo toddobatan maanta oo ay taariikhdu tahay labiiyo tobankii bishii koy tobnaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaan maanta bartan ka anbabixinay diyaarad diyaaraddaasoo u socota shabeellada dhexe magaalada jawhar alaabtaasi ay ku socoto mahadaay waa diyaaraddii ugu horraysay oo aan u dirno gurmed intay fatahaaduhu dhaceen maadaama ayna soo gaadheen qaylo aad u fara badan shacabkii bartaa degganaa ay aad u qayliyeen waxaan maanta dirnay diyaarad ilaa toddoba tan ah oo aan u dirnay jawhar alaabtaasna waxu ku socotaa degmada mahadaay waxaa raacay wafdiga madaxweynaha hirshabeelle madaxweyne waare iyo wasiir cashuur oo guddiga ka mid ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya xubinna ka ah guddiga gargaarka fatahaadda cabdi canshuur xasan oo deeqdan ku wareejiyey maamul goboleedka hirshabeelle ayaa sheegay inay tahay deeqdii ugu horeysay balse ay dowladdu keeni doonto dhowaantan deeqo kale oo loogu talagalay dadka ku dhaqan gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo munaasabadaasi wareejinta deeqda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay biyihii balweyne soo dhaafay badna kuma darsoomin meel kalena kama bixin webiga shabeelle ayay soo qaadeen waxay dhibaato ka geysteen jalalaqs waxay dhibaato ka geysteen buulo burte waxay dhibaato ka geysteen mahadaay waxay dhibaato ka geysteen jowhar waxay dhibaato ka geysteen balcad weliba waxaa u dheer meelahaas hadda aan sheegay waxaa u dheer ayagoo beerihii iyo bakaarihii iyo dhulkii lagu noolaa dhibaato gaarsi oo runtii aan cabsi ka qabno xilligan dayrta inaysan wax badano soo gu'i doonin ilaahay mataqaanaa waa farajkiisa waa furi karaa laakiin sida hadda xaaladda utaal deyrta soo socotaa oo aad ayay u liidataa marka intii dhibaato dadku qabayna way qabeen oo ama hoyga ama xagga cuntada ama xagga caafimaadka ama xagga biyaha laakiin waxaa u dheer deegaanadaas aan sheegay ee beerihii iyo bakaarihii oo biyihii ay qarqiyeen dadkaanuna waa dad beeraleeya waxaan runtii aan u mahad celinaynaa guddiga fatahaadda qaranka dowladda dhexe oo runtii abaabul weyn arrimahaas ka samaysay haddana maanta imaatinka halkaan aan nimid waxa aan mataqaanaa naloo keenay oo haddana lagu wareejiyey sida wasiirku u sheegay wax weyn kama taraan dhibka yaalla laakiin waa inaan indhaha dawladda iyo indhaha caalamka iyo indhaha ummadda soomaaliyeed aan ku soo jeedinno xaaladdii inay haddana sidaan ay isu beddeshay dhibaatada inta badan sababta fatahaada iyo waxyeelada abaaraha taasoo saamayn aan wanaagsanayn ku reebta dadka iyo duunyada ayaa waxaa loo aaneeyaa isbeddelka cimilada dunida iminka ka jira dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa mashruuc wax looga qabanayo isbeddelka cimilada dunida ee fatahaada duufaanada iyo abaaraha oo qayb ka qaata barakaca bulshada la saxiixatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta ee u n d p mahdi maxamed guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo dhanka dowladda soomaaliya u saxiixay mashruucaasi oo ku kacaya lacag dhan ilaa iyo toban milyan oo doolar ayaa saxaafadda u faahfaahiyey iyadoo soomaaliya ay la halgamayso mar walba fatahaadaha webiyada abaaraha soo noqnoqonaya oo dhammaantoodba ah isbeddelka cimilada adduunka iyo saamaynta uu ku leeyahay deegaanka aan halkan hay-adda u n d p ku kala saxaxnay mashruuc wax lagaga qabanayo hadday noqoto beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba inay ka faa'iidaystaan u adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka wasaaradda biyaha iyo tamarta lagu dhisayo awoodda ay u leedahay iyo saadaasha hawada ee ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saamaynta uu ku yeelan karo sidoo kale xafiiska deegaanka iyo isbeddelka cimilada adduunka oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha sidii uu isagu xidhi lahaa shaqada maaraynta iyo adkaysiga isbeddelka cimilada adduunka iyo saamaynta uu leeyahay waxaanu uga mahad celinayaa hay-adda u n d p oo fulinaysa mashruucan iyo g e f oo inaga caawisay u n d p qudheedu waxbay ku dartay waa bilow fiican mashruucani oo wax ka tari doona dhowrka sanno ee soo socda in waxna laga barto aqoonna laga faa'iidaysto lana sii kordhiyo la ballaadhiyo awoodda aynu u leenahay inaynu la tacaalno isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynaha uu keeno deegaano fara badan oo ku yaala hareeraha webiyada jubba iyo shabeelle ayaa waxaa saamayn weyn ku yeesha fatahaada webiyada xilliga ay roobabku da-ayaan iyadoona fatahaadu ay noqotay mid soo laalaabata sanad walba islamarkaana waxyeello iyo barakac u geysata kumaan kun oo qoys oo iyagu degan deegaanadaasi mana muuqato ilaa iyo iminka habkii looga hortegi lahaa marka laga yimaado in lagu baraarugo xilligay dhibaatadu dhacdo oo webigu fatahaadu u geysto cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho